asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada waa xubinteena murtida maanta xubinteena murtida maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhad waana xubinta murtida maanta ee aan ka soo dhex miireeyo ama aan ka soo dhex mitimiyo ama aan ka soo dhex miidaamiyo afkeenna hooyo waana xubinteenna murtida maanta ee meelo fara badan inaga tusinaysa dhaqankeenna nolosha dadweynaha qoysaska iyo howlo kale oo fara badan oo xubintaan dhigi karna waa xubinta taariikhda soomaaliyeed ee dhinac walba markaad u raacdo wax uun kaaga soo baxayaan waana xubin aad iyo aad haddii eeba eedmahayo waxyaalo fara badan kuugu faa'iideyn karta xubinteennan murtida maantana waxaan ku soo qaadanaynaa sheekooyinkeenaas qayb ka mida idanka eebe waxaa la yidhi dumarka ragga khuburada ah ee aad iyo aad u meehaahay ama mitimiyey ama itimaaliyey ee sida wacan u eegay haddii eeba idmahayo bal haweenka iyo dhaqamadooda iyo siyaalaha ay u kala duwan yihiin ayaa waxay ku sheegeen labayo toban nooc waa labayo toban qaybood ayay dumarka u qaybiyeen labayo tobanka qaybood ay dumarka u qaybiyeen waxa ay dhaheen haddii eeba idmahayo sagaal ka mid ah ee raggoo dhan ayaa ka awlaadi kara waa sagaal qaybood oo ka mida dumarka ragga oo dhan ayaa ka awlaadi kara ee laba ka midana waxaa ka awlaadi karaa nin raga oo keliya waa nin raga oo keliya hal midoo soo hadhayna ragoo dhanba kama awlaadi karo marka lagu leeyahay ragoo dhan kama awlaadi karo ama ragoo dhan baa ka awlaadi karaa waxaa fiican inaad ujeeddada fahanto waxaa weeye sagaalka qaybood ee hore ragga oo dhan ayaa ka wada dhali kara dhashana waa uu ka dhammayn karaa intii eebba u qoray ama waa laga wada dhali karaa oo inta ninbaa inta guursado ayuu ilaa ay isku duqoobaan qabi karaa weeye ujeeddadu ilaa ay isku duqoobaan ayuu qabi karaa yay noqonaysaa ujeeddada guud maadaama marka ilaa ay isku duqoobaan uu ragoo dhan qabi kara sagaalkaa qaybood waa sagaal qaybood oo ragoo dhan uu ka awlaadi karo balse labada ninka ragguu qabi karo dee ragoo dhan ma wada qabi karee nin raga ayaa qabi kara midda saddexaad ee soo hadhay waa midda lagu leeyahay ragoo dhanba kama awlaadi karo oo haddii eebba idmahayo iyaga oo aan aad isugu waarin ayay ka cararahayaan bay ka wadaan ama iyaga oo aan xilligii gabadha ay dhalmabaxaysa la gaadhin ayay furahayaan oo kala tegahayaan ujeeddada meesha ku jirtaay waa taas waxaa laga hadlahayaana waa dhanka dabeecadda nolosha kala duwanaanshaha dadka iyo qaababka loo nool yahay waana dhinaca adkaysiga kala aqlabadnaanta isudulqaadashada iyo istixgelinta labiyo tobanka qaybood ayay ku sheegeen nimanka khuburada ah ee ku shaqale meehaaha dadweynaha ama itimaalinta iyo eegista dadweynaha qaybaha nolosha ee kala duwan maahmaahda maanta ayaan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta idamka eebe waxaan dhahaynaa farda fuulistoodu waa fara ku hayn fardo fuulistoodu waa faro ku hayn